إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkeena duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qabaa'ilo ka tirsan beesha abgaal ayaa nabadoon cusub ku dooratay munaasabad ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose xukun xaduriddo ah oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa lagu fuliyey askari ka tirsan ciidamada dowladda ku dhowaad soddon xubnood ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimo ah oo maalintii shalay ka dhacday magaalada muqdisho dowri diini ah ayaa wilaayada islaamiga ah bakool usoo gebagabaysay beesha geeladle oo ka tirsan beelaha dega gobolka shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimashoiyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaan u dhow magaalada garoobe ee gobolka nugaal wilaayada islaamiga hebaaya ayaa dowla diini ah usoo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala wilaayadaasi ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان إسلامنا دستورقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan qabaa'ilo ka tirsan beesha abgaal ayaa nabadoon cusub ku dooratay munaasabad ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose mahad cubeyd ayaa ka waramaya deegaan hoostaga degmada kurtumaari oo ka tirsan shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu doortay nabadoon cusub oo ay caleema saaratay suul rati oo ah beelay ku bahoobeen qabaa'ilada kale ah cabdalla caroone warsangeli caleed iyo abubakar gaabane xafladii lagu caleema saarayay nabadoonka cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isaga kala yimid gobollada kale ah shabeellaha dhexe banaadir iyo shabeellaha hoose sidoo kalena waxaa goobjoog ahaa waaliga shabeellaha hoose iyo mas-uuliyiin kale munaasabadda ayaa waxaa laga soo jeediyey suugaanta iyo shiribka ay caanka ku yihiin beesha abgaal dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa dudayo jurux rooble oo ah nabadoonka beesha harti abgaal ee shabeellaha hoose
waxaan maanta laygu soo wareeja shalay saddex oday oo walaalaheeya oo ii garaba oon rabo inay ila shaqeeyaan oon mataqaannaa inaan uga baxno culeysyadi iyo xoogaa kala fiirsanaantiya kala maqnaashadina dhex tiilay oo laygu soo wareejiyey horta waa aqbalay
sidoo kale waxaa ka mid ahaa waxgaradkii munaasabadda ka hadlay nabadoon carabow cuhmaan oo ah nabadoonka wacbuudhan abgaal ee shabeellaha hoose beriga meesha jooga oo walaayada leh amba akhyaarta leh amba nuqubada leh dhibkii mudulood ku jiray oo iska tabaayey amba ha yaraado amba ha weynaado waxaan haddana idiin sheegayaa beesha suul rati oo ayaadda xoogaa tafaraaruq ka jiray iyadana dhibki ka jiray maantay baxeenoo sabdiya waxayna yeesheen naqiib loogu tago beesha suul rati ay yeesheen naqiibka cusub ee ay caleema saaratay beesha suul rati oo ay ku midaysan yihiin qabaa'ilo kala duwan oo ka tirsan abgaal ayaa isaguna kelimad jeediye ikhwatii fillaah waxaan rabaa inaan soo duuduuboon soo dhoweeyo beeshaan eeodaga ii dooratay shalay anigoon astaahilin haddana aan ka aqbalay dooddeer kabacdi waxaan rabaa in ay haddii alla kuusama oggol yahay aan ku hago oon ku hoggaamiyo kitaabka ilaahay iyo unusrayntiisa
ugu dambayntii waxaa xafladda ka hadlay waaliga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan akhyaaray ilaahay subxaana wa tacaala had iyo jeer wuxuuna faraa wuxdada dadka inay midoobaan oo khayrka iyo wanaagga u midoobaan iyo kitaabkooda heesto oo midigta ku heesto inay midoobaan waactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu waxaad qabsataan xarigii ilaahi subxaana wa tacaala dhammaantiin qabsada hana ku kala tegina qabaa'ilada soomaalida ee ku dhaqan dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa doorta hoggaan dhaqan oo ay ku midaysan yihiin una jihaynaya dhanka shareecada islaamka dhowaan ayayna ahayd markii afarta galmaax yuunis oo ka tirsan abgaal ay nabadoon ku doorteen wilaayada shabeellaha dhexe xukun xaduriddo ah oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa lagu fuliyey askari ka tirsan ciidamada dowladda zakariya cumar ayaa faahfaahinaya xukunkan oo ahaa xaddu ridda ayaa waxa uu ka dhacay degmada gamboole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe xukunka ayaa waxaa lagu riday eedeysane abuukar isaaq kaciise oo afar iyo labaatan sano jir ah fagaaraha uu ka dhacayay xukunka ayaa waxaa soo xaadiray boqolaal dadweyne ah kuwaas oo usoo daawasho tagay xukunka mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha ka akhriyay xukunka eedeysanahan iyo maraajicda loo cugsaday maxkamadan markii ay dhegaysatay dacwada iyo jawaabta dheeraad ah oo a bandhigtay shareecada islaamka waxay soo saartay xukun dil ah oo xadurido ah waxayna ku xukuntay eedeysane abuukar isaaq ciise oo labaatan iyo afar jir ah xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday qiraal waxaana loo xogsaday maraajicda kale ah aayadda qur-aanku alla leh subxaanahu watacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يوم حديث رسولك صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري haddana waxaa noo bilaabanayo xukunka insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa laga fuliyaa xuduudda shareecada islaamka halka deegaanada ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo maamulada isaga uu dhisay aysan arrintaas ka suuragal ahayn maadaama maamulada ka arrimiyo ay ku dhaqmaan mabda'a dimuqraadiyadda ku dhowaad soddon xubnood ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimo ah oo maalintii shalay ka dhacday magaalada muqdisho maxamed cali ayaa ka waramaya barqanimadii shalay waxaa camaliyad xooggan oo nafuurnimo ah agagaarka isgooska ceelgaabta ee magaalada muqdisho lagula beegsaday kolonyo gaadiid ah oo gelbinayay ergada soo xulaysa xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ilaa afar gaari oo ay saarnaayeen ergadan ayaa waxaa camaliyad xooggan la beegsaday naftii huro ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kolonyada ergadan ayaa waxaa gelbinayay saddex gaari oo kuwa ciidanka ah kuwaasoo ay saarnaayeen ciidamo booliis ah sida ay tilmaamayso xogta aan helnay howlgal qorshaysan oo uu fuliyey haliye istishaadi ah ayaa maanta lala beegsaday kolonyo ka tirsan murtadiinta waxaana bartilmaameedku ahaa xubnaha soo xulaya xildhibaanada dawaaqiidda ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab warka ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu xaqiijiyey in camaliyadaas lagu dilay lix ka tirsan ergadii bartilmaameedku ahaa iyo shan ka mida ciidamadii booliiska ee ilaalinayay halka ay ku dhaawacmeen saddex iyo toban ka mida isla ergada iyo saddex askari oo booliis ah wadarta guud ee dhimashada ayaa ah koob iyo toban xubnood oo isugu jira ergooyinkii wax soo dooranayay iyo ciidamada booliiska halka dhaawacuna yahay lix iyo toban oo labada dhinac ah waxaa xusid mudan in xilligii ergadan la beegsanayay ay kasoo baxeen xerada iskool buluusiyo halkaasoo ay kusoo dooranayeen xubno ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka soo socda camaliyadan ayaa kusoo aadaysa xilli xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kordhisay weeraradeeda ka dhanka ah hergooyinka wax soo xula iyadoo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loo dilay saddex ka mida ergadaas dowri diini ah ayaa wilaayada islaamiga ah ee bakool usoo gebagabaysay beesha geeladli oo ka tirsan beelaha dega gobolka waxgaradka beesha geeladli ayaa dowri diini ah waxaa loogu soo gebagabeeyey wilaayada islaamiga ah ee bakool xafladda dowladda lagu soo xirayay ayaa waxay ka dhacday degmada tiiglow ee wilaayada bakool munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo waxgaradka beesha geeladle iyo marti sharaf kala duwan ugu horreyn waxaa dowladda oo socotay muddo sagaal maalmood ah bandhig ku saabsan waxa ay ku soo qaateen ka sameeyey mid ka mid ah nabadoonnada madaharka koowaad madaahirta gaalaada lanka ini jeelilka gordaw ah tumunkii madahar oon horeeyen maybwa atashabuhu bihim filmalbasi walkalaami wahayrihima atashabuhu bihim bilkufaari gaalaada liiska shubahu gaala liiska shubahu filanka safaylaanka aragna un mana kan maraykanka ahoo dibida kuwayliley iyo kan soomaalida intiroga murtadka ah isku gaablayn la basinyin waaba aragnay babaratikaalahanbaan aragnay ilaahay ka mahadsan iyo wal kalaami hadalka migii oo magala magal guursaday lahayn wal unubun gordaane sheegan wal unubun gordaan walaalolay fasareen ma unubun gordaane sheegan hadalkii jolka hadal waa ogta iyo waqayrihi maantaas geersho dhanka kale malaaqa beesha geeladli ayaa madasha ka akhriyey qodobadii ay isla qaateen iyaga iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool qodobka labaad weybu ah aljihaadu fii sabiililaah lan kasta oo dadkan intanaysa koy lixdun iyo koobtan qof waybaa ballanka qaadana ini ilaahay subxaanahu watacaala jihaadkay qaalantiyo lama kuleey inay ku qaado kii safka horgalo kahor inay isu galo oo liin fadheen oo jihaadkii qaalanna ku qaado qodobka saddexaad weybu aha oo walaalo iska itifaaqeen taxriidu qowmina cala alqitaal ini qoomkii una ku dhalanay oo un handho on hayni ini ka boorino maskalan hayni ka gubaabino sidii gaalada liin dhou faday insha allaahu qodobka afaraad oo iska raheen walaalo weybuaha daacatul umaraa'i bikayri macsiyatillaah ugu dambeyn waaliga wilaayada bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa bogaadiyey waxgaradka dowladda loo soo gebagabeeyey ilaahay maaraynu qabadii ani garab ani siin jar maciyatullaahi haysadan ilaahay aan ballan qaadin ilaahay garab yo galow laakiin maylaari may shuruuda la kiri lain aqamtum salaata wa aataytum zakaata wa aamantum birusuli wa cazartumuuhum wa aqradtum allaha qardan xasanan la ukafiranna cankum sayi'aatikum wala udkhilannakum jannaatin tajrii min taxtiha lanhaar shaqada nuqabada marka aydaasa yaa idahayd waxaa si isdabajoog ah wilaayaadka islaamiga ah uga socda dowlaadka diiniga ah taas oo la siinayo bulshada qeybaheeda kala duwan shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaan u dhow magaalada garoowe ee gobolka nugaal sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed amiin shilkan ayaa waxa uu maalintii shalay ka dhacay waddada laamiga ah ee u dhexaysa magaalada garoobe ee tuulo lagu magacaabo birta dheer kadib markii ay isku dhaceen gaari weyn oo xamuul ah iyo gaari yar oo ah nooca loo yaqaano markeetka shilkan ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay laba qof oo rag ah halka laba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay saarnaayeen gaariga yar ee markeetka ah sawiro laga soo qaaday goobta oo shilku ka dhacay ayaa muujinaya gaariga xamuulka ah oo dusha ka saaran gaariga yarka ah ee ay dadka ku dhinteen muddooyinkii dambe waxaa aad u soo kordhay shilalka noocan oo kale ah oo ka dhaca magaalada garoobe iyo nawaaxigeeda kuwaas oo ay dad badan ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen mana jirto wax mas-uuliyad ah oo uu maamulka puntland iska saaray sidii looga hortegi lahaa shilalkan isdabajooga ah ee sababaya dhimashada iyo dhaawaca kuwaas oo ka dhaca dhulka uu ka arrimiyo maamulka puntland halka warkan aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan wilaayada islaamiga hebbaaya ayaa dowla diini ah usoo gebagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgala wilaayadaasi wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa waxaa dowra diini ah loogu soo xiray ciidamada xisbada ee ka howlgasha wilaayadaasi munaasabada gebagabada u aheyd dowrada ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin culimo iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta munaasabada ka hadlay sheekh mukhtaar abu muslim isagoona tilmaamay aadaabta iyo akhlaaqda loogu baahan yahay qofka xisbada ah aadaab wa akhlaaq almuxtasib qofka muxtasibka ah oo shaqada xisbada ee qobadaaw may aadaab lanka baahanye may akhlaaq lanka baahanye may ini usa fahmi lanka baahanye iyo in sha allahu kelimadaasayta kooban walka araan awalan cala almuxtasib an yataxallaa alikhlaas wa talab mardaat illah wala anka horeymay way horta ikhlaas ilaahay dartiis ini ka haato waana ilaahay subxaana watacaala raallishe wala israalle ka nagadaw use alle raaligeliyaw ini adka dadaal ilaahay hoba raalle kahoo nagada qowlka ficilka iyo qasadkaba raalle ka nagada ilaahay adan ilaahay raalle kahoo nagada gabagabada dowrada waaliga wilaayada islaamiga hebbaay sheekh xamse abu jacfar ayaa sharaxaad ka kooban ka bixiyey maqaamka ay joogaan ciidamada xisbada ah wuxuu sheegay in alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar laga shaqeeyaa ay tahay ciwaanka iimaanka
culummadu may bay arhaayana alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar waa cinwaanu liimaan iimaanka cinwaanshay waay aayatu tawba yaana landaliilade ayadan hadda akhyaay walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruuf ma iska hirin meelin macruufa faraayan iyo mu'miniin ini in laha sheegay walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar marka waa astaanta iyo ciwaanka iimaanka alamru bilmacruufi wannahyu cani lmunkar sidoo kale wuxuu intaa raaciyey in laga shaqeeyo shaqadan ah alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ay tahay sababta lagu gaaro liibaanta sidoo kaleeto mayba erhayana waa sababu alfalaaxi wasacaada yana may indaliiladayana aayatu aayaddii suurata aala imraan oo ahdaana akhriyaay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar وأولئك هم المفلحون هان أمر كف خير كفرو حما هان الرابو هان سي هان ليبانيو أي سين كهلا دبنا عقاسي دت خير كي سماه يوناق دت كان كويرو حما هدت كوكو رابو أي سين كهلا هان ليباني هانسا مركا أيضا مين فائدة يا حيته وسبب كقولي إيو نجاح قشي أنا ودون آخر هديتا شقضان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر maxaa ka dhalanaya haddii laga tago alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar waa kan sheekh xamse abu jacfar waaliga baay oo sharaxaya أنا لو كتبه أو لان أمته خير يو وناق إن شاء الله واي لان حماها كرابو لو واي لو كتبه شقداس لو كتبونا وأسبابته اللعنة ذا لكمتيسدو سورة المائدة يا إلهي ملي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر منكر كمسكر هذا جرنا ساس درادية لعنا ولا عنا إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقول لك طب ما ينقته سبب لعنة شينا يعني أنا لك بقى أقول شغل أصلا قمونه ما ينقته أسبابه سعادة يقول يبرارة الدنيا تن آخر بشينا dhowaan ay ahayd markii dowro diini ah sidan oo kale loo soo xiray ciidamada xisbada ee wilaayada shabeellaha hoose warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa